waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali dalkan australia weli waxaa ka socda dadaalka lagu doonayo in shacabka lagu wada tallaalo ilaa iyo hadda saddex dhibic labo milyan oo qof oo australiyaana ayaa tallaalka qaatay balse waxaa la sheegay inay jiraan cagajiid ay dadka qaarkood ka cagajiidayaan inay tallaalka qaataan balse dadkaas cagajiidka waxaan ka mid ahayn oo isagu tallaalka koowaad qaatay injineer cawil xasan oo magaaladan melbourne ku sugan cawil bal yarnoo dalmar sida aad ku qaadatay ma gbigaad ka ballansatay ma meel lagu qaybanayay baad tagtay bal tallaalka koowaad nooga waran marka hore xasan walaal waa mahadsan tahay martiqaadka programkan igu martiqaaday haddii aan warbixin kaa siiyo g b ga aniga waa u tegay marka hore oo waan la hadlay laakiin wuxuu igu dhahay asaga ma haayo talaalka marka waa inaad wacdaa state governmentga qeybta caafimaadka marka waxay ila socodsiiyeen markaan ayaga la xiriiray inay jirto vaccination hub oo sunshine ku yaalo western sunshine hospital race course road show groundkan uu ku yaalaa marka waa u tegi kartaa dhaheen oo toos adoo aan balan samaysan baad maaragtay lug ku tegi kartaa ama balan ayaa ka samaysan kartaa marka anigu lug ayaan ku tegey waa gartay marka markaad tagtay balan maadan lahayn saf dheer miyaa lagu geliyey sidee lagu qaabila wallahi markii aan tegey sunshineka waa waa meel already dawladda ugu talagashay oo carback ilaa daba dabaq ah ayaa loo habeeyey oo habeyn fiican lagu sameeyey marka markaan tegey waxay igu weydiiyeen keliya ma waxaa rabtaa talaalka inaa qaadasid haa ayaan dhahay waxay dhaheen ma haysataa medicare carkaaga i d kaaga drivers lacinkaaga iyo inaad tahay shaqaale safka horea dadka loogu talagalay stagekaas in la siin karo maadaama qof kasta uu iska tegi karin hadda waxaa lagu jiraa stage one b oo ah dadka safka hore ku jiro shaqaalayaasha iyo dadka konton sano da-dooda ka weyn tahay marka maadaama aan dadka safka hore aan qeyb ka ahaa saas ayay u ogolaadeen waana u sheega balan malihi ayaan dhahay marka saddex leen ayay lahaayeen line balan ah line dadka aan balanta lahayn iyo line dadka emergencyga ah loogu talagalay oo dowladda u shaqeeyo waa gartay marka cawilow laba tallaal baa hadda wadanka ka socda astrazeneca oo la sheegay dadka wixii konton ka weyn in la siinayo dadka ka yarna fizer baa la siiya marka adiga fizer baa lagu siiyey ha anigu kolley markaan aan aan u gudbiyey medica carkeyga iyo inaan safka hore ku jiro iyo driveslcnkeyga waxay ugu dhahen waxaan ku ofergaraynaynaa fizer maadaama ay ogaadeen da-deeda inay konton ka yar tahay automatically waxay ugu dhaheen fizer aan ku siinaynaa anigana waxaan ku dhahay okay qofkii iga dambeeyey wuxuu ahaa qofku da-diisa konton ka weyn tahay automatically waxay ku dhaheen waxaan ku siinaynaa astrasank waa gartay marka astrazenicada waxaa la sugaa caadiyan saddex bilood laakiin fizerku waa ka duwan yahay
ha fizerka waa ka duwan yahay fizerka markii laigu diray waxay ugu dhaheen saddex isbuuc kabacdaa soo noqonaysaa markaasaa jaabka labaad lagu duraayaa marka marka hore xabadda kabacdina xabad labaad waa garta markaad meesha tegaysay xoogaa ma shakisanayd ma baqaysay markii lagu tallaalayse dareenkaagu see ahaa
may wallahi dareenka anu aad buu u sareey u sarreeyey oo ma baqayn oo waa rabay in lagu duro khaasatan fizerka kolleyba saftigiisa aad ayuu u fiican yahay oo wax cilada hadda ka imaaday intii dad lagu duraayay maraykanka ahaatay iyo wadamadaas kale yurub uu nooga hormaray ingiriiska australian wax cilada kama imaanin marka waana rabay inaan istalaalo oo maaragtay inkastoo anigoo aan qof iska dhalinyaro ahay oo caafimaadkayga fiican yahay oo aan maaragtay waxba saas welwel igu haynin haddana contactga waxaana leeyahay hooyaday qofta ah oo aada u weyn oo dabaatan xoogaa jirto marka waxaan ka baqay inaa maaragtay haddii cudurka maaragtay qabto inaan ugeeyo ayada marka saas ayaa igu kaliftay inaan isku diro anoo taxadar ayada dhinaceeda ka muujinaya iyo dadka waaweyn ee bulshadeena ka mid ah marka wax cabsi iguma igu jirin markii si fududna waa laigu diro wakti badan ma sugeyn oo laan yar baan adiga ilaa shan daqiiqo ku jiray kabacdina gudaha laiisii gudbiyey gabar neersa runta aada u wanaagsan oo u fiican ayaa i heshay si tartiiba oo aan dareemen waa igu durtay sida talaalka sida mataqaana hargebka o kala talaalada hargebka o kala hadda kor isku duray saasoo kale ahaa waxba ma dareemin waa gartay dad badan baa jira weli xoogaa ka caga jiidaya talaalka shaki ka muujinaya bulshada majaalida soomaalidao kale waad ku dhex jirtaa waad ka warqabtaa cagajiidkaasu ma jiraa iyo shaki laga muujinayo qaadashada talaalka ha waa jiraa anigu community leader ahay marka north melbourne xaafadan marka way jirtaa website grupyadan whatsappka iyo xajilada lasoo geliyay video lasoo geliyo dhahayo cabsidadka laga gelinayo talaalkan laakiin runtii talaalkan waxa habeeraate dhib uu leeyahay ma jirto dad badan ayaa lagu duray dad madaxa isku duray waxaan saaxiib lahay nin daktar cumar la dhaho xaafadeeda dekan masaajidka iskula tukano north melbourne amsa oo runtii baaritaan ku sameeya laftigiisa jaamacadda melbourne university qeyb ka ah marka isagoo laftigiisa uu sheegana wax dhibala uusan qabin marka ana waa isku durayba hadda wax dhibana kalama kulmin markaa isku duray waxba ma dareemin saddex beri kabacdi waxay la soo xiriireen message waxay dhaheen servi buuxi saa dareemaysa waxba ma dareemin marka runtii dadka waxaan kula talinaa in maaragtay cabsi aysan ay iska dareentiin fiserka midka kale oo astra gana dee konton qofkii ka weyn waa okay dadka konton ka yar ayaa xoogaa waxaa lagu la sheegay inuu blood cloting waxa la dhaha uu ku dhaco laba boqol iyo kontonkiiba qof uu ku dhaco marka dowladda waa joojisay laba boqol iyo konton kunkiiba qof sooma ha qof ha inuu blood cloting ku dhaco marka haddana dowladda maadaama ay ogaatay ilaa sideed toban qof hadda israel lagu sheegay ilaa meelahaas camal sideed toban qof hal milyan iyo xogaana waa sideed boqol kunna waa lagu talaalka waa la siiyey vaccinationka guud marka marka waa tiro runtii waa aada u yar markaa la fiirisid saas ay tahay dowladda taxadar ayay ka muujisay way ka joojisay konton qofkii ka yar waxay dhahday fiser ka qaado ilaa haddana lama sheegin qof konton ka weyn oo bloodclotk blood clotinka uu ku dhacay marka ya dadka waxaan kula talinaa keliya qofkii konton ka yar inuu faasirkaas waxba ka baqin uu qaato haddana dowladda waaba siinaysaayoo runtii dibadahana wadamadan dib dadka jooga aad bay ugu dadaalaa inay helaan marka alxamdulilah ana ilaah noo fudiya dadkan australia degan oo maaragtay fursad qof kasta fursad loo siiyey inuu qaato soo lacag la-aana weliba
waa garta marka ugu dambeynta whatsapyada iyo facebookyada arrimaha beenta ah oo talaalka iyo xanuunka guud iyo laga gudbinayo sidee wax looga qaban karaa bay kula tahay bulsho ahaan maadaama aad madaxda jaaliyadda ka mid tahay
wallahi waxa wax looga qaban karaa dadka in educated lagu sameeyo la educate gareeyo loo sheego signska wuxuu sheegaya maaragtay loo sharaxo in maaragtay in uu talaalkan inuusan wax dhiba uusan qabin in maaragtay qof kasta ay dadka dhan ay wada siman yihiin oo dad hadda mataqaana ama muslimiin ama madow keliya loogu talagelin dadka guud oo dhan loogu talagalay dadka guud oo dhanna maaragtay ay wada qaadanayaan runtii dadka ay caafimaad ku dareemayaan oo dadka hadda talaalka lagu diro uu ka protect karayaa xanuunka covid nineteenka soo dad badan oo lagu diray oo maaragtay intuu ku dhacay yani aan waxba dareemin waa jiraan marka marka dadka waa in maaragtay la adeegsgareeyo oo wixii beenta maaragtay ama kudrokaanta laga joojiyo oo la dhaho waxba dhib ma qabo haddaa community gadarnahay ana roolkeena waa saas insha allah inaan dadka dhiirigelino tusaalena u noqono safka hore u noqono oo isku dirno oo maaragtay dadka arkaan in maaragta dadkii maaragtay leaderska inay isku duraan talaalka waana muujiyaan rag badan oo hadda adeer adeer raas iyo gudoomiye faarax iyo kulloo isku dureen oo maaragtay marka way tusaan dadka inay maaragtay talaalka inuu caadi yahay anigana hadda waa isku duray oo waa kaas ah kaasina wuxuu ahaa injineer cawil xasan oo kamid oo ka mid a madaxda jaaliyadda magaalada melbourne
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho